haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo sidoo kale cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku haya ad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii aad dhegaystay hore u maqli jirtay dad laysku haysto cidda dhashay oo laga qaadayo dhiigga hidda-sidaha caawana waxaan idii hayaa xoolo la raadinaya neefkii dhalay amaba halkii ay kasoo tafiirmeen isla markaana qofkii lahaa uu dalbanaya in looga qaado dhiiggaasi hidda-sidaha waxay ku noqotay dadkii ay ka iibsatay tiri ama ii soo cadeeya riyahan dee orgidii dhashay ama lacagteedii ii soo celiya barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sababta loo raadinaya iyo weliba dariiqa loo maray oo ah mid xiisa badan islamarkaana gaadhay heer dacwadeed sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo caawan aynu ku wada caweyn doono beenay waa run waa run beenay waa run waa run barbaar dhadigiyo labodikiya baryaha cilba xisbidow buulkeedinka ka baxay kaalintiiniba bannaan
haddaad naga badan tihiin garaadkiinnu waa bukaa barkuma talbatiin waxaad bi'iseen bi'iseen hidihii marka heestaa nin la odhan jiray gaadaco yaa aniga iigu horreeyo xaggaa ku soo heesay jabuuti markii la keenay balaaskaa oo bannaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal shucuubta dunida ku dhaqan ayaa marka laga imaado kala duwanaanshiyaha dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin midabka afka diinta iyo weliba qaybo kale oo qolo walbaba u gaar ah ayay jiraan waxyaabo badan oo mideeya oo ay wadaagaan kuwaas oo ay ka mid tahay xoolo dhaqashadu iyadoo ay si gaar ah u dhaqdaan dadyaw badan oo qaaradaha dunida ku nool kuwaas oo ay ka mid tahay soomaalida oo laguba tilmaamay inay xooluhu u yihiin isha dhaqaale amaba nololeed ee ugu muhiimsan qaybo ka mida dalkan maraykanka ayaa dadka tuulooyinka ku nool qaarkood ay dhaqdaan xoolaha kuwaasoo qaarkood ay ka ganacsadaan xoolaha laftooda halka kuwo kalena ay maalaan haddaba toddobaadkan ayaa haweeney ku noolo gobolka koonfur bari dalkan maraykanka ku yaalla ee florida ay samaysay amaba ay la timi tallaabo dadkii la yaab ku noqotay kadib markii ay dalbatay in loo sheego neefkii dhalay amaba halkii ay asal ahaan kasoo tafiirmeen dhowr xabo oo riyaa oo ay leedahay arrintaas oo markii laga hoos qaadi waayena ay keentayba inay dacwad soo oogto hore ayaan dhegaystayaal u maqli jirnay nimbe ceesaanti ceel keentay bal haddaba sheekadaasi yaanan idinka dilina aan soo dhoweeyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo isha soo mariyay islamarkaana sheekada inoo haya aad iyo aad ayad mahadsantay cabdixakiim maxamuud shurwac wagaag sheekadan dabcan dee waa cusubtay haatan unba de waxa weeye waa toddobaadkan unbay dhacday aadna waa loo hadalhayaa bal haddaad ugu horreynba faahfaahin guud naga siiso sheekadan see u dhacday horta cabdixakiim oo dalkan maraykanka guud ahaan iyo wadamada reer galbeedka wuxun baynu arki jirnay ilmo yaroo dhashayoo laysku haystayaa dhalay iyo d n a ha laga qaada iyo aabihii kumu ahaa iyo hooy magaranaysa oo dee ku badanba iska magaranaysa hawshaas waa iskaga badan tahay laakiin gobolka florida magaalada la yidhaahdo odisa sheekataa ka duwan oo d n a-da ku jirto d n a-gu waa hadii waa hidasidihii ayaa ka dhacday gabadh ayaa jirta markaa waxay ka ganacsataa oo ay soo iibsataa xoolaha oo ay sii iibsaa tobankii sano udambeyay gabadhaas hawshaa ku jirtay marka waxa ay soo iibsatay riyo asalkooda uu kasoo jeedo nigeria yacnihii dee muddo hore ama asal ahaan xaggaa manaa waa nooca caadiga ee nigerianka la yidhaha waa jira ee la yidhaahdo marka hortaasina waxay ku xasuusinaysaa xitaa dalkii markii la joogay dhulkeena ma garanaysaa riyaha iyo qaar baa jiray dee yaman iyo carabaha inaga soo galo oo kadi duwanaa ma garanaysaa suuriyan qaar la odhan jiro dhaadheer baa jiray oo ka duwanaa way jireen oo dhaadheeraa marka tiro intee leeg bay cabdi xaafid haysataa tiradan ay doonaysay hidisidaha raadinaysa in la baadhaa waa tiro intee leeg dadka qaar waxay isweydiin karaan in la yidhahdo talodeed taladu ma badan tahay gabadha xo- riyo badan ma leedahay laakiin waa shan riyaal hadda waa shan keliya waa shan keliya Aye.
Ma- ta kale aan doonayo inaan xuso waxa weeye cabdixakiin oo dad badan oo barnaamijka dhegaysanaya iyaguna ay ku qosli doonaan Eh, dhulkeenii oo kale xoolaha haddii riyaha noqdaan eh, hadday geela noqdaan hadday looda noqdaan magacyaa loo bixiya marka dadka qaar s- marmarka qaarkood baad weydiinaysaa tolniyo ridan ama xayawaankan marka magaciisa loogu yeedho ma garanaya laakiin way gartaan Aye.
oo dee xataa dee waxaan xasuustaa hal aanu lahaan jirno ina qushuc loola jiro marka loo yeedhayo way soo heshiisan jirtay wagta igu odhan markaa gabadhan magacyo bixis shan magac Ay, ay, ay.
oo oo yacnihii dee eh, yacnihii qosolka a- a- a- aad yaabaysaba u bixisay markaa shanteeda riyood waxay u bixisay bella iyo gigi iyo rosia iyo selda iyo margot waxaan sidaa dee magacyada qaar baa iminka riyaha dalkii la bixi doona moogta
qiyaastiina waa magacyo markaa dabna way ku yeri jiraan Ah, si guud oo kale dabcan.
in lacag intee leeg bay siisatay shanta riyaad dabcan de kole way ka ganacsataa baa tidhi lacag intee leeg bay siisatay si fiican dad badan waxay isweydiin doonaan talo ridu maraykantay ka joogtaa Dee, oo- dee maadaamanu xoola dhaqato nahay dee idihii waad garanaysaa iyo ceesaamihii iyo wankii iyo dee dhaqaalihii la kala siisan jiray dee deegaanada soomaalida meel kastaba waad fahmi kartaa cabdixakiino riyahan shanta ah ee shantaa magac leh ee la yidhahda nigerian margotiskoo kale sagaal boqol oo dollar ayaa laga siiyey shantii xabbaa laga siiyey shantii xabo marka waa dee sagaalkaa boqol baad u qaybanaysaa shan ahay waa gartay haddaan ku weydiye cabdixaafid ujeeddaday u doonayso inay hidisidaha looga qaado oo loo baaraa maxay tahay waxaa la sameeyaa dadkan maraykan xoolaha dadka qaar way diiwaan geliyaan meel baa jirta xoolaha laga diiwaan geliyo marka marka xoolaha la diiwaan geliyo dee magacooda iyo halkay kasoo jeedaan iyo magaranaysa hataa riyahan oo kale orgidii iyo dhashay iyo magaranaysa dee waa meel loo tixraac ay leeyihiin marka xoolahaas xo- riyahaas riyaha kale ama xoo- xoolaha diiwaan gashaniba guud ahaan xoolaha aan diiwaan gashanayn way way ka qaalisan yihiin malaade meel loo raaco ayay kuwaas leeyihiin marka gabadhi markii ay siri diiwaan geli waxaa la yidhi soo cadde xoolahan dee halka ka yimaadeen Cidda dhashay.
cidii dhashay Eh, de waa in la- waa in la ogaadaa moogti in ay cadde- hilibkooda mala ma kala macaan ma- ma- ma kana caana badiyaan de kole wax wax dee dad iyo xoola waa meel wax loo tix raaco iyo meelaa dee wax meelay kasoo jeedaan aanay aan aan la garanayn amaba de lo- ama loo qanciyaba de iibsana cidda iibsanayso la yidhaha waa hal- halkaasay ka yimaadaan in noocaasi hahe dee tusaale ahaan imika dee markaad tiraado cisaamaha wax laga keenay haddii la heraana ka noqdo dee ba- ma garanaysaa dee eh, gobolada dhexe iyo dee cawa- waa la sheegi jiray caabudu aqiyo halkaa riyo dhaadheer ayaa dee ka iman jiray moogta berigi seeladii barco berigi marka eh, waxaa la yidhi dee soo sheeg baa soo caddee riyahan meesha ay asal ahaan ku aruuraan soo cadda ha kadib waxay ku noqotay dadkii ay ka iibsatay tiri ama ii soo cadeeya riyahan dee orgidii bashay ama lacagteedii ii soo celiya haddii la diiwaan gelin waaye dee shan riyaal adigu ma orgidii eh, ku orgootay riyihii dhalay dee sal lasoo loo helayaa In- waa gaagta cabdixaafid marka waatan raadinaysaa d n a dii baysan u raadinaysaa ma siiyeeno de dabcan tiraaca si tala ma- way ma ay siinin Haye.
oo dee iyaga laftoodaaba laga yaaba inaan garanaynin laakiin waxaa dhacday inay dee isku waasheen oo gabadhu xitaa qoladani meesha ay xoolaha ku dhaqdo xeradooda ay dhowr jeer gashay oo dee dhulkan dee xero markay xidhan tahay dee inaad iska dhex gasho dee lama ogola Qof haddii kale.
haddaan dee qofku dee meel wadiiqa dee da- shacabku dee mari kara aanay lahayn xataa booliiska loogu yeedhay oo saddex jeer ay ninkii madaxii booliiska ee deegaanka ay degan yihiin uu yimi oo uu dee dhex gala oo dacwad baa rinti gaadhay markaa markii dambe dee iyaduna ay dalb ay ay door biday cabdixakiin oo inay dacwoto si lacagteedii loogu celiyo
aad iyo aad baa umahadsanta haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey aadan geesaale aare oo ku magac dheer aadan gaab oo ah fanaan hal abuur iyo weliba laxamiiste aadan gaab oo haatan ku nool waddanka holan ayaa iga warramay waayihiisa fanka bal haddaba marka hore aan ku soo dhoweeyo barnaamijka cawayska washington waan soo dhowahay walaalkayo waan- waan- waanad mahadsantahay saad ii soo dhoweysay wahag haddaan ugu horreynba ku weydiiyo da dabcan waxaa laga yaabaa muddo horead fanka waad ka mid ahayd muddo horead kusoo biirtay bal haddaad marka hore naga siiso sawir guud aadan siduu fanka kusoo bilaabay iyo goortuu bilaabay haddaad waxoogaa yar faahfaahina naga siiso Ee, fanka horta walaalkayo anigu waan bilaabay maba idhaahdo anigu fanka waxaan istidhaahdaa waan ku dhashay sababtoo ah ee, hooyaday iyo aabbahay ilaahay naxariista janna ha ka waraabiye ee, iyo guurkoogii markay isguursanayeen tartan ciyaaro yay yaaba dee aabbahay aabbahay ku helay hooyaday uuna uuna maarataanay tartan tartan buu u galay ciyaar buuna ku helay aab- maarataanay hooyadii waan gartay marka hooyaday hellamaal bay ahayd weliba ereyada tirinaysay aabahayna hellamaal buu haddana ereyada tirin jiray iyo adeeradayba dhammaan waan gartay marka asal baad u hayd oo qo- qoyskoo dhan baad tirin jiray haa haa waa wax asal noo ahaa weeyaan haye marka saa darteed waxaan idhahdaa goormaad bilowda marka lagu idhahdo warda calooshaaba kusoo bilaaba anugu baan idhahdaa
waagaag waynu geli doonaa markaa bal een, wixii ugu horreeyey adiga kuu bilaabmay markaa iyo goortaad soo aragtay laakiin een, heellamaalkaas iyo marka laga yimaado iyo dee ereyaday tiriyeen waalidiinta allah u naxariistee een, siday ahayd bal haddii taas hadda dib inoo celiso ereyadii haddaad wax ka xasuusatona maxaa ka mid ahaa Eh, waxaan xasuustaa aabbahay waxa habeenkii ay ciyaarayeen waxaan helay islaan xitaa kamida joogtay oo gabdhihii hooyaday maarataanay garab joogay ee ragga u kala dooraya kamid ahayd Eh, waxaa kamid ahaa hadalladii- hadalladii aabbahay yidhi waxaa kamid ahaa haddaan reer aana kaa dhigan haddaan raaxaalo kugu darin haddaan reeraha ka dhan kaa furin waa haddaan roganahay sidaada waxaynkaas haye haye marka hooyadeena waxay tidhi "Har- har- harmaroodiila mooye mid- midaan hashiisa soo ridan anay ma haybansan karo Caynka- hadalla caynkaas ay hooyadeena tidhi nin geesiya mooye oo hashiisa soo ridanayma inna kale aniga ima soo raadsan karo agteedama soo marayo
haa hadalladaada markaa de aab- aabahayda harmaroodi- harmaroodiila mahayna anugu bay leekaaye
Ah, si wanaagsan
tartan buu ku helay
macnaha waxay uga jeedaa un- waxay uga jeedaa un de nin een, miisaankiisa leh oo macnaha dee oo culus
wakaas wakaas haa wakaa wakaa waa hagaag waa hagaag aadan marka een, adiga dabcan dee kooxda cat marsna waad ka tirsanayd oo kooxii ugu caansanaa waddanka jabuuti ka mid ah riwaayado waaweynna waad ka qayb gashay Een, ma ma kooxdaasumaad la soo bilowday fanka mise ka hor meelo hoose oo aad ka soo bilowday abaa jiray oo aad markii hore fanka aad kusoo qaadi jirtay ood kusoo shaabaxday horta anugu walaalkayo waxaan ku dhashay etoobiya Een, waxaan ku dhashay etoobiya iskoolka etoobiyaan ka galay afxabashiga heestaydii iigu horreysay ee noloshayda sameeyo afxabashi bayda ahayd jimliklik biloalijitwande jerika tamle jalijaalesh hadalla caynkaasay ahaayeen haye oo macnaheeduna yahay horta de af soomaali markaan ku macnay ma macaana il- ina yarna waan ahaa markaas waxay ahayd gaba- gabadhu hilaac badana sida dayaxa soota indhaha iga qaado oo kale weeyaan So- ya waa gabadh markaa aad muuqaalkeedii u bogtay iyo quruxdeedii ba haa markaas imise jir baad ahayd aadanow waan yaraa iskoolkii waa iskoolkii xabashiga waxaan dhiganaya meelahaas kashanaad meelaha ayaan dhiganayay si wanaagsan marka qur-aanka waan dhammaystay soddon oo soddonka jiso qur-aanka waan dhammaystay bay ahayd marka xagga intoo qur-aanka la dhammeeyo ayaa iskoolka la galaa xaggayga marka waa dee waxaan iska ahaa de nin qur-aankiina garaadka u furay ee maarataanay aan, ah, iskoolkan xabashigana deg deg baaba maarataanay waan ula qabsaday markiiba marka la- adu ah, laba iyo toban saddex iyo toban af- meelaha waan ahaa okay dhawaa adu adu laba iyo toban meelaha waan ahaa labayo toban jeer meel aha markaa wiil yaroo korayaad ahayd waa hagaag marka marka laga imaado een, taa een, afamxaariga ah eed samaysay adadadaadu inta ahayd een, heesaha soomaaliga ah amaba sugaanta soomaaliga ah een, teebaa kugu teebaa kugu horreysa haddana iyagu nimaadno anu horta heesa- hees- fankaygu waa revolutionary waxa weeyaan waa halga- waa halgamaa waxaan ka bilaabay fankayga anigu jabhaddii soomaali galbeedka iyaan ku jiray oon ku biiray toddobiyo toddobaatankii waxaana carru- carruurtii yaryarayada askartahayda dagaalamaysay baan ku jiray haye afar iyo toban saddex iyo toban meelaha bay da-daydu ahayd waan yaraa marka marka ciidanku habeen eh, sideedda habeennimo la shirayo iyaan anigu ereye samayn jiro oon u heesi jiray ciidanka iyagoo sidaa u fadhiya waan gartay ma welin jiro waxaa ka mid ahayd adaladii waan sii garanayaa waxaa ka mid ahayd inta uu dhulkaygii dhaxalkii awowey dhididkii aabbahay ana laygu dhalay nacabaani daamin dheeftiisa cunaayo urdadhabu ma seexanayo dhagdhaguma qoslaayo taasaa ka mid ahayd si wanaagsan markaa saasaad ku maaweelin jirtay sidaasaan markaa fankaygu- markaa fankaygu ma ahaynba fan maaragtay waa hagaag
de waxaan ma garanaya somaali waxaan ku idhaahdee fankan dee dhalinyarada mayane macnaha cadow macna cadow weynun maad imane laakiin wax dhallinyarinimadaadi iyo noloshaadii lasoo jaan qaado lasoo bilaabmaybu ah ha oo laakiin dee cayn halganna iyo iyo aad ugu sii bilaabmay oo waxaaban ahaa nin ku ku- ku dagaalamaya fanka oo kalena ahaa wahgan Een, haddaynu markaas waynu usi- waynu eegi doonaa bal sida ay usii socotay iyo qaybaha kale ee marxaladuu soo maray haddii laakiin aynu soo qaadano een, waxaa jirta een, hees caana oo caan baxday oo de dabcan ay dee dadku muddooyinka dambe walow dee fanaaniinta dambe iyagoo qaadayaan ay maqleen heestan la yidhaahdo ama eryadeeda ay ka mid yihiin sharka jaba khayrka jaba shaydaanka jaba heestaasi seegu maqaalaha adigaa bilowgii qaaday goormay ahayd se maxaan ku idhaahdaa een, heestaas yaa curiyey heestaa waktigeygii oo saxa kuma sheegi karo inay saddex iyo siddeetankii ahayd inay afar iyo siddeetankii ahayd adu meela hareeraheegay ahayd kowdhe waan garta waxaan wada heesaynaa aniga iyo gabadha kaltuun xasan la yidhaahda ee bacado oon weligayaba soo wada hees jirnay ilaa yaraanteedii iyada iyo gabadha faaduma haldhaa looga bixiya somalilan ee maarataanay haye labadaa gabdhood baan yaraanteedii heesaha anigu s- waxa heesa la heesoo dhan aan ku s- isku soo bilownay oon soo wada heesi jirnay oon ruwaadahana wada dhigi jirnay marka heestaa waxaa sameeyey muusigeyga eh, eh, sharka noole dhin kooxda iftin ku jira oo sharka noole la odhan jiray Mhm.
laxanka waxaa sameeyey naxariistii jannaalaha ka waraabaye maxamuud nuur dibitey nin la yidhaahdo oo kooxda afarta maalis ku jiray ereyada anigu waxaan ku ogaa ilaahay naxariis janna ka waraabaye oday maayir la yidhaahdo oo kooxda afarta maalis ku jiray inkastoo haddana maqlay rag kale oo leh annagaa samayna markii dambe aan maqlay ma sheegaya laakiin dad magacdooda iminka waan gartay marka adiga laakiin markaa waxaa kuu dhiibay heesta een, een, haddaad bilowgii de ahayd oo aad ugu horreysay een, een, ninkaas maayarkaa kuu dhiibay ninkaa maayir baan heesta ku ogaanu oo ku aqaana waa hagaag erayadeeda haddaad wax ka xasuusato ma naga xasuusin kartaa
jeexaygimeedigiyo nafta jahoradeedaay jahaaga nurkaale markii aan jaleecaba jirkuwa cajaa'ibe taasay ahayd haddayna wa- waa nugu dheeraan haddaan wada waday nafta jawaaradeeda waa si wanaagsan Een, eh, haddaynu heestaas intaas kaga soo gudubno aadan een, riwaayada aad qayb ka ahayd oo iyagana aad ka qayb qaadatay een, haddaynu soo qaadano riwaayadii aad u caan baxday ee beene waa run oo iyaduna ahayd dee riwaayad aad ay dadku in badan ay u daawadeen Een, riwaayadaasi doorka adu aad ka ama jila ahaan aad kaga jirtay doorkaad ku lahayd ama roolkaad ciyaaraysa muxuu ahaa riwaayadda horta waa heestaa iyo riwaayadduba horteeba yay dhaceenoo waxay ku dhaceen bay ahayd S- soomaaliya Eh, waxaa ruwaadda iska lahaa dacar ninkii lo odhanayey ee reer waqooyiga ahaa fanaankii weynaa abwaankii weynaa marka een, heestaa nin la odhan jiray gaadaco yaa aniga iigu horreeyo xaggaa ku soo heesay jabuuti markii la keenay balaaskaa oo bannaan baa la noola yimid waxaan u baahannahay baa la yidhi nin maarataane reer jabuuti oo fanaan oo he- qaybta halkaa noo matala kowdhe haye sidaa darteed baa aniga yaan ugu soo biiray waxaa kaloo haddana la yidhi rool waxaan u baahannahay miisiga qof noo tuma miisigiina dhinac baan ka ciyaarayey oo waan ku biiray oo bayska iyaan tumayey waan gartay waa gartay marka waxaan dhina- dhinac kalena waxaan u baahan laha qof maarataane haddana jilid wa- sheekh noo matalo oo sheekhiina anigaa la- anaa matalay haye saddexdaa rool baan ciyaar- ha
waagaag marka haddaynu eegno een, eh, oonu dhinaca tusaale ahaan sheekha waynu usoo noqon doonaaye heestoo kale een, eh, heesta dee dabcan walaa timaatay cabdisaqaadac oo kale hore u qaaday laakiin haddana een, eh, heesta bayanawar oo de riwaayadaba dee magaceeda wadata adigaa ka qaadayay een, eh, riwaayadaasi erayadeedii haddaad eh, dib noo xasuusiso maxaa ka mid ah
barbaar dirdigiyo naboodkiin baryaan ilba xisbidow guurkay idinka ka baxay kaalintiinniyo ah bannaan haddaad naga badan tihiin garaadkiinnu waa bukaa barkuma talbatiin waxaad bi'iseen bi'iseen hidihii wacaynkaasoo kale dhaqankii idinka bedelay marbiid baad naga dhigtee dhaqankii idinkaa badelay marbiid baad naga dhigteen barkiin hindiyaabu raacay waxaad barateen wax kale wax kale Oohoo. habne tubne waxaa ma ogaranaya waan ku hesiye marka hadda saaba laga xabjiye
habna habna dee ka waa hindi baan filayaa inaanay soomaali ahayn ama wax kale
waa hindi waa hindi weeyaan
beenay waa run waa run beenay waa run waa run beenay waa run waa run beenay waa run waa run barbaar dhedhegiyo laboodikiya baryaha cilba xisbidow boolkeedinka ka baxay kaalintiiniba bannaan barbaar dhedhegiyo laboodikiya baryaha cilba xisbidow boolkeedinka ka baxay kaalintiiniba bannaan haddaad naga badantihiin garaadkiin waa bukaa barkuma talbaatiin waxaad biiseen biiseen biiseen hiddihiin haddaad naga badantihiin garaadkiin waa bukaa barkuma talbaatiin waxaad biiseen biiseen biiseen hiddihiin dhaqankii idinka bedelay baad naga dhigteen dhaqankii idinka bedelay marbeed baad naga dhigteen barkeeni hindiyaabu raacay waxaad barateen wax kale hoy wax kale dhaqankii idinka bedelay marbeed baad naga dhigteen dhaqankii idinka bedelay marbeed baad naga dhigteen barkeen hindiyaabu raacay waxaad barateen wax kale hoy wax kale abne tumne deka tumne hamne deka keze antum zanam oho malke rae ho keze
dhegaystayaal qaybo kale oo kaga warramaya waayihiisa fanka iyo weliba heesaha kala duwan ee u qaado waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeenni toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanta dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
हमने तुमने देखा तुमने हमने देखा कैसे हम तुम जन्म ओ हो मिल के रहे हो कैसे अब की नोईदान हगाग उबरन अया बोल खरम मचाहे दियो शेरी यो नो नो पुरता afkiinoydaan hagaagu baran ayaad bood kharab majaahe biyo sheeri iyo noo noo qurtaan bidhaanta qalad qalad gowsiga michael jackson ka rikoodho ka buuxsataan ka buuxsataan bidhaanta qalad qalad gowsiga michael jackson rikoodho ka buuxsataan ka buuxsataan It is the midnight. This is something walking in the dark. It is the midnight. I see something walking in the dark. bilcadii quruxdaniimaday jacaylkiinan labada bere la baxa taga oo na dhaafaya la baxa taga oo na dhaafaya bilcadii quruxdeenu meeday jacaylkiinan labada bere la baxa taga oo na dhaafa la baxa taga oo na dhaafa la baxa taga oo na dhaafa aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi cawayska washington haatanna aan ku yara nasanno heestan dabacsan